ilaa shan nin oo hubaysan ayaa weerar qorshaysan ku qaaday hoteelka s y l ee ku dhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya weerarka ayaa bilowday daqiiqada ka hor toddobadii fiidnimo ee wakhtiga muqdisho waxaana la sheegay in laba ka mid a maleeshiyaadka weerarka qaaday albaabka hore ee hoteelka lagu toogtay halka saddex kalena ay gudaha u galeen hoteelka oo ay ka dagaalamayeen ilaa kowdii iyo barkii habeennimo ee wakhtiga muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku geeriyoodeen laba ka tirsan ciidamada dowladda weerarkaasi halka saddex qof oo shacab ayna ku geeriyoodeen dhaawacuna uu talisku ku sheegay ilaa sagaal qof dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee garyaqaan cabdulqaadir sheekh cumar cabdi oo ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka ee soomaaliya asad daayow oo ah saxafi deggan muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo koox kale oo dhallinyaro soomaaliyeeda ay hoteelka ku qabanayeen munaasabad buugaag lagu soo bandhigayey marka uu weerarku bilowday alxamdulilah meeshii markaan imaanay oo maqrib aan tukanay oo meeshii aan tagnay annagoo iska masaaxino oo si caadi ka saxaabadeena lagu faraxsan yahay dad badan oo qurux badan meesha ay joogaan amar waxaa bilaabtay xabado aan caadigiin marka hore waxaa isdhihaynay xabado caadi ah ciidanka in wax ka shakiyaan laga yaabaayo bal ukaabiyo adiga wixii way sii bateen haddana bambooyin waxbaan sii maqnay marka dadkii aa kacay marka aadaa loo kacay dadkii waa garan kartaa dad dhalinyaro oo iska masaaxaysay oo maaragtay jawi qurux badan ku jiray dadkiyaa marka qaar asiisan waayey qaar khaylo iyo dad maaragtay isku udarsamay marka aniga waxba isma waalin aniga tiimkaba asxaab ayla socotay meeshiin si naba iskaga joogna oo ilaah baa iska baryeynay maadaama meesha wax la qaban karin oo qadar alle ay ka socto aan ujeedno waxaan
ismaaciil mukhtaar cumar ismaaciil oronjo oo ah afhayeenka dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciidamada madaxtooyada soomaaliya iyo kuwa booliisku ay si deg dega ugu gurmadeen hoteelka marka uu weerarku bilowday waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay weerarkaasi soo afjareen kadib markii ay toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday
markiiba halkaasi ka howlgaleen oo ay u diideen in al-shabaab ay halkaas dadka ku go-doomiyaan ama ku qabsadaan ciidamadu waxa ay badbaadiyeen shacabkii halkaa ku sugnaa oo ku dhawaad boqol qofood ah waxayna kasoo saareen si nabadgelyaha hoteelka waxaana halkaas ka bilowday baacsiga saddexda dhawarqadeed ka tirsan al-shabaab ee doonayay inay hoteelka ay qabsadaan oo ay shacabka iyo adduunyadaba ay tusiyaan in al-shabaab ay xilligan qabsan karaan hoteelka laakiin kaas waxaa ka dhibiyey oo diiday maxaadi haw sugnaata ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waxaa halkaas sidoo kale howlgal ka sameynayay ciidamada booliiska oo la arkayay dhalinyaro aada u tababaran oo ciidamada ka tirsan oo markiiba usoo gurmaday hoteelka waxaana alla mahadii ugu dambeyn isla xalay lagu guuleystay in saddexda dhagarqabe laba markii horeba ay ciidamada ay toogteen iyadoo ugu dambeyn mid kamid ah dhagarqabeyaasha al-shabaab oo dhaawac ah oo soo haray ciidamada ay toogteen saacadda xalay markay ahayd kowdii iyo qadar soddon iyo shan daqiiqa ah al-shabaab ayaa inta badan weerarada ay ku qaado hoteelada magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee muhiimka ah waxay u adeegsan jirtay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo hase aatee weerarka ay al-shabaab ku qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa muujinaya in kooxdu ay wax ka bedeshay xeeladihii adeegsan jirtay ismaaciil cusmaan oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda qaranka ee soomaaliya ayaa ka hadlaya waxa keenay isbeddelka kooxda waa runtaa oo waa qaab cusub oo aanan looga baran kooxda al-shabaab weerarkii ay maanta maqribkay ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka s y l maadaama jidadka ay wada xiran yihiin oo dhagxaan lagu wada xiray ay adag tahay inay gaari qaraxa lasoo maraan wadooyinka magaalada muqdisho waxay la yimaadeen tactica cusub oo ah in ay gudaha usoo galaan ayaga ay soo gaaraan ilaa iyo hotelka ay kusoo gaaraan baabuur caadi ah waxaana kaloo u fududeeysan isleeyahay inay hoteelka soo kusoo dhawaadaan waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka booliiska cusub marka waa tactic cusub waana wa waana in la tirakoobaa islamarkaasna magac iyo wax lagu yaqaano dareeska dareeska booliiska ee maaragtay loo sameeyo si looga fejignaado weerarkii maanta oo dhacay oo kale hase ahaatee ismaaciil oronjo afhayeenka dowladda ayaa sheegaya in iskaashi dhex maray dowladda iyo shacabka ay keentay in weeraradii sida fudud ay dad badan waxyeello uga soo gaari jirtay ee kooxda al-shabaab ka geysan jirtay magaalada muqdisho ay suqyaraadaan dowladda soomaaliya iyadoo shacabka laga faa'iideysanaya lagu guuleystay in gebi ahaanba laga hortago ama laga taqaluso weeraradii argixisada gaadiidka walxaa qarxa laga soo buufiyey ay u adeegsi jireen magaalada muqdisho waxaa mudooyinkii ugu dambeeyey lagu guuleystay in aan gawaari qaraxyo al-shabaab intay soo geliyaan ay dadka ku waxyeelayaan taas hadda markii lagu gudbay ayay farsamadan kala keeneen waxaana laga baran karaa in la qaato tallaabooyin kale iyo fejignaan iyadoo mar walba la kaashanaya awoodda shacabka iyo wada shaqaynta hadda aadka u wanaagsan ee bulshada soomaaliyeed ay ku dhiibadeen inay laamaha amniga ay siiyaan xogta dhagarqabayaasha al-shabaab ee qaba inay waxyeelo u geystaan taliya ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda ismaaciil cusmaan ayaa ku talinaya in la sameeyo isla xisaabtan buuxa marka ay dhacaan weerarada caynkan oo kale ah marka waxaa laga rabaa hay-adaha amniga iyo madaxda dowladda inay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah isla markaasa marka weerar noocan oo kale uu dhaco ay mas-uuliyaddeeda ay qaado qof qaado ama hadday noqon lahayd nabad sugidda ama hadday noqon lahayd booliiska marka kooxda al-shabaabna waxaa looga rayn karaa oo la isaga celin karaa waxa ugu weyn waxa waaye in la helo xuraan ururka al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay hoteelka s y l waxaana ay horay u weerareen hoteelkan laba jeer